Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamed Axmed Amiir ayaa shir ku doonaya kulan gaar ah oo la xiriira horumarinta dib u dhiska caasimadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ah Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Xasan Maxamed Jimcaale. Intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray dardargelinta mashaariic lagu horumarinayo magaalada gaar ahaan dhismaha wadooyinka, xal u helidda maareynta biyaha roobka, iyo dib u dhiska xarumaha danta guud. Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Xasan Maxamed Jimcaale ayaa ka warramay ujeedka kulankan.
waxaa kulan gaar ah iskueen yeeray duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir qaybta howlaha guud gaar ahaan guddiga u xilsaarnaa tenderka mashaariic ilaa iyo sideed toban kilomitr gaarayso oo ka kooban afar package guddigaas waxaa barbar socday unitka ama qaybta b i u oo iyagu si gaar ugu xil saaran mashaariicda wal bangiga kuwaasoo la falgala qaybta howlaha guud ee dowladda hoose xamar duqa magaalada muqdisho wuxuu warbixin ka dhageystay unitka b i u iyo sidoo kale guddiga u xil saaran tenderka oo hadda howshiisu meel dhexe marayso waxaa warbixin laga siiyey wadooyinka hadda qorsheysan ee la diyaariyey wadooyinkaas oo runtii bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir u ah kuwa aad iyo aad muhiim ugu ah oo halbowle ah wadooyinkaas waxay ka kala yihiin wado kaaraan ka baxayso oo kaysaney oo taqriiban dhowr kilomitr ah sidoo kale wado kasoo baxayso naysir buundo shibis boondheer marayso ilaa fifteen may warta nabadda imaanayso wadadan via roma iyo wadooyinka yar ee xamarweyne soo gala sidoo kale wado shangani galayso wadooyinkaasi waxaa ka mid ah wado oo iyadana istraatiija oo muhiim ah oo ka baxayso degmada daynile oo iyadana saddex kilomitr ah sidoo kale wado iyadana ka baxayso isgoyska banaadir isbitaalka madiino kadibna u gudbayso degmada kaxda wadooyinkaas marka laisku daro guud ahaan waxay gaarayaan ilaa iyo toddoba iyo toban kilomitr designkoodii waa soo dhammaaday qorshahoodii guud ahaan waa soo gabagaboobay waxaan sameynay xayeysiintii waxaan kadib xayeysiintii kadib waxaan u saarnay guddi oo runtii arrinka asiga ah ka shaqeeyo go-aanna ka gaara guddigaas runtii shaqo fiican ayay qabteen hawshiina hadda meel gebagaba ah ayay maraysaa kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii caasimadda u heli lahayd horumarinta iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee caasimadda dalka